alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wslى اllahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed in sha allahu tacaala sidii ay ballantu ahayd iclaankana aynu ku aragnay waxaa inoo marti ah asheykh maxamed cabdi طaahir oo inoo geli doono muxaadaradii iclaanka ku qornayd inooga geli doono masaajidka towxiid fii madiinati gabiley muxaadarada oo cinwaankeeduna uu ahaa tafsiiru اlmu'miniin biasbaabi tamkiin sheekha ayaan ku soo dhoweyneynaa innaga waxaa korkeenna ahi in aan ka faa'iidaysanno ilaahay baanan weydiisanaynaa inuu inaga dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah sheekha oo markaa safar dheer ama meel fog inooga yimid baaraka allaahu fiih ayaa muxaadaradan ku soo dhoweynaynaa falyatafadal ishaykhu maajuuran mashkuura alxamdu lilah rab اlcaalamiin wlcaaqibatu lilmutaqiin wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعاذنا الله منها أن mowduucan wuxuu badbaadinayaa juhuud fara badan mowduucan ah atamkiin fi lumma dad fara badan baa waxay aada isugu dayaan in ay yidhaahdaan ummaddan cizigeedii iyo sharafkeedii ha soo noqdo aynu ka shaqayno laakiin ummaddani markii ay bilaabanaysay oo nabigu bilaabay calayhi الsalaatu wassalaam dariiqii uu u maray ee ilaahay uu ku irshaadiyey in la maro wey haddii dariiq kale la maro wuxuu ka dhigan yahay qof hargeysa u socdoo wajaa la qabtay abadan inaan cizigeedii iyo sharafkeedii aanu soo noqonayn ilaa meeshii nabigu uu maray in la mara mooyaane waa muhiim salaas haddaba dariiqa loo marayo tamkiinta qaar ka mid aynu sheeg sheegayna in kasta oo la dhihi karo aayadda shan iyo konton min suurati nuur ayaaba soo koobtay oo ilaahay uu yihi subxaanah wa tacaala wacd allahu aladiina aamanuu minkum wamilu wacamiluu الصaalixaat laystaklifanahm fi اlأrض walayumakinana lahm diinahm اladi irtadaa lahm walayubadilanahm min bacdi khawfihim amna yacbuduunani laa yushrikuuna bi shayئa man kafara bacda dalik waulaika hum اlfaasiquun aayaddaas waxaa la dhihi karaa waa laga kaftoobi karaa mxuu ahaa muxaadaradan marka ilaahay subxaana wa tacala wuxuu u ballan qaaday ummaddan kuwa rumeeyey kuwa rumeeyey ee camalka wanaagsan la yimid in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu istikhlaaf siinayo istikhlaaf fi lard iyo tamkiin ilaahay inuu makaninayo oo awood u siinayo inay diintooda siday doonaan ay u isticmaalaan oo maaragtay ay caabudaan ilaahi subxaana wa tacaala iyadoo aan cidna ayna ka baqayn inuu amni siinayo oo amniga dadku ay raadinayaan waxaa laga helayaa diinta soo ma garanaysa waxaa kaloo loo baahanya in la laazimo manhajkaas oo shirki iyo kufri iyo nifaaqad waxaas oo dhan in iska ilaaliyo aayaddaasi marka allah subxaanahu wa tacaala ballankiisu waa mid la hubo wacd allahu aladiina aamanuu minkum wacamilu الصaalixaat in allaha laa ykhlifu lmiicaad ilaahay subxaanahu wa tacaala wacdigiisa waa mid fowqalmihiisa wey laakiin waxaa inooga baahan yahay shuruuda la sheegay inaynu la nimaadno oo shardiga koobaad uu yahay aamanuu aamanuu iimaan صaxiixa oo laga soo istimbaaday kitaabkii iyo sunnadii laga soo dheegtay kitaabka iyo sunnada rasuulka calayhi الsalaatu wassalaam lama doonayo iimaan bog ah forgery ah waxba ka jira walidaalika culammadii ahlu sunnaha way tacriifiyeen iimaanka la sheegayo ee kitaabka iyo sunnada ku yaala way tacriifiyeen oo waxay yidhaahdeen iimaanku waxa weeyaan tasdiiq biاljanaan nutq biاllisaan camal biاlarkaan waxay ku dareen yaziidu biطaacati الraxmaan wayanqusu biطaacati الshayطaan kelimaadkaas sajciga ah waxaa aan maqlay waxaa sameeyey sheekhii weynaa ee dhintay allah u naxariistay loraj xamaad alansaari isaga oo culimadii salafka ka soo qaatay iyago waxay odhan jireen yaziidu wayanqus yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya lakiin isaga wuxuu doonayay inuu si loo xifdiyo ayuu sidaa sajciga u sameeyey oo shan kelimo oo nuun ku dhammaata ayuu ka dhigay oo wuxuu yihi nudqun tasdiiqun biljanaan horta qalbiga inaad ka rumayso wax kastaoo ilaahay uu ku yihi rumee nudqu bilisaanna waxaa loo jeedaa inuu qofku ashahaato ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu ana muxamad rasuul اllah camalu biاlarkaan waxaa loo baahan yahay wixii aada rumaysay inaad samayso salaadii iyo soonkii iyo sakadii iyo xajkii iyo wixii lamidka ah markaasaa wuxuu yihi iimaankani mid iska meel iska taagan ma aha iimaankani waa mid korna u socdo hoosna u socdo oo kor goorbu u socdaa waa marka aada ilaahay daacadiisii aada ku jirto ama ha ahaato mid qalbi ah ama ha ahaato mid carabka aada ka sheegaysa oo subxaan allah alxamdu lilah wixii la mid ah ama ha ahaato ficil markaad shay daaco ah aada ku jirto kor buu aadaya iskuullada waad aragteen baan u maranayaa baha la yidhaahdo colbeeg ama thermometer bahalkaasi waa bahal khatar ah marna meel lama taagna markii qabo markii qabo uu jiro hoos buu aadaya marka kuleel jirana kor buu socda ma garanaysa marka waxaaba dhici karta maalin kamila inuu shan iyo labaatan iska taagan yahay mogta laakiin iimaanku ma aha saas abadan waxa weeyaan ama kor buu socda ama hoos buu socda meel dhexda ma ma taagnaa maxaa yeele qofku ama daacuu ku jiraa ama wuxuu ku jiraa macsiya ama kaflu ku jiraa dembi baana ahaanana soo ma garanaysa marka markii uu daaco ku jiro kor buu socdaa marka uu ku jiro macsiyana hoos buu socdaa markuu kaflada ku jiro nafteeda hoos buu socdaa soo ma garanaysa kaflada waa la isku caayay gaalada waa lagu caayay soo ma garanaysa meelo fara badan qur-aanka marka waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay marka qofku inuu uu ku jiro daaca ayaa loo baahanya xataa markaad seexanayso inaad niyeysato inaad u xoogeysanayso muxuu ahaa daacada ilaahay oad salaadii subax u kacayso dabadeedna sideedda saacada aad aada seexatay dee daacay noqonaysaa oo ajri baa kuu socda bal eeg laba qof oo wada hurda ayaa midna ajir loo qoraya midna waxba loo qori maayo soo ma garanaysa marka aada intaad seexato aada adiga oo niyeystay inaad ilaahay markaad nasato nasashadaa iyo energyga aada heshay inaad ilaahay ku caabudo sideedda saacadoodba daacad ku jirtay waa lagu qoraya kii kalena waa quurinaya oo waxba loo qori maayo waxaa loo qoraya ma jiro maxaa uu iska seexday sidoo kale cuntada ninka cuntada markuu cunayo bismi illah yidhaahdo oo u niyeysta in tamarta ka soo baxaysa aada u leexisa xagga daacada cuntadii waad ajri ba laga siinay de xadiid baabu ahaa hadduu qofku markuu cuntaynayo bismi illah yidhahdo markuu ka baxana alxamdulilah ilahay ba raalli ka noqdo marka meesha waxaad garanaysaa marka marka lagu le ilahay caabud wama khalaqtu اljina wاlins ila liyacbuduun bu ilah yihi wama khalaqtu اljina wاlins ila liyacbuduun innaga ilaahay wuxuu inoo abuuray inaan caabudno waanad ogsoon tihiin in cibaadadaasi aanay suuragal ahayn inay dhacdo ilaa in qofku seexdo mooyaane oo wax cuno oo shaqeeyo marka haddii waxyaalaha aynu samaynayno aan daaco ayna noqonin dembi baan geli lahay soo maa ilahay wuxuu ku leeyahay waxaan kuu abuuray oo keliya inaad i caabudo waxaan ogsoonahay cibaadada aan samayn karnaa oo dee maxdiga ah waa wax yar weeye saacadaheeda afar iyo labaatan saacadood weeyaan afar iyo labaatanka saacadood imisaynu tukanaa shantaa waqti yacni waa toban toban mirir ba dheh labaatan labaatan ba dheh badi waa saacad iyo afartan mirir wey haddii aada badiso haddii qofku salaatuleyl u kaco kaba soo qaadiro laba saacadood u laakiin sideed saacadood ninkii shaqaynayay ee sideed saacadood hurday dee dembi buu geli lahaa haddii aan daaco loo rogi karayn marka in daaco loo rogo wey marka xataa markaad la sheekaysanayso caruurtaada iyo maaragtay iyo marwadaada marka aad la sheekaysanayso sheekada waa inaad u nigeysataa inaad ka farxiso oo maaragtay daacay noqon kaftaga xataa la kafayso xaaskaaga daacu noqon jaarkood soo boqdo daac marka afar iyo labaatanka saacadood ninka caqliga lihi daacu u rogi karaa sidaa daraaddeed bu marka iimaankii uu kor u soconaya marka iimaankaas waa muhiim jiddan waa ogsoon tihiin nimanka ahlu bidaca iimaanka si xun bay u fasireen oo maalan nimanka la yidhaha jahmiya oo dhowr qolo ka kooban jahmiyadu waxay kuleeyihiin alimaan lmacrifa aqoon ilahay ma taqaanaha khalaas mumin baa ta taana waxaa lagu radiyey aayaddii qur'aanka ayada ilahay u yihi subxaanahu watacaala fircawn wajahaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulma waculuwa wastayqanatha anfusuhum way diideen aayaadka ilaahay iyada oo ay yaqiinsadeen inay sax tahay marka fircawn wuu yaqiinsaday wuu garanayay yaqiintu waa aclىa darajaat alcilmi wاlmacrifa marka haddii la yidhaahdo nimankaas sida yidhaahdeen oo kale waa macrifa dee micno male markaas sida jahm ibn safwan uu yihi oo kale iyo nin kale asaalixi loo dhigi ma garanaysa marka waa khatar wey sidoo kale jahmiyada waxaa u dhow ama ay isku mid yihiin niman la yidhaahdo nimankan hadda ashaacirada la yidhaahdo iimaanku waa tasdiiq bay leeyihin faqad tasdiiq bas inaad rumaysan baa lagaa rabaa maya iimaanku tasdiiq keliya ma aha waxaad u bahanta inaad ku hadasho iimaankii nacam ku hadasho oo aada samayso salaadu waa iimaan wey wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum buu ilah yihi subxana wa tacaala ilaahay ma hallaynayo iimaankiina ay salaatakum bay ku fasireen culimadu salaadiina maxaa yihi nimankii yuhuudda ahaa ayaa markii salaadii loo tukan jiray xaggan eh, beyt ulmaqdis loo tukan jiray toddobiyo toban lixiyo toban ilaa toddobiyo toban bilood ee la bedelay maxaa yeelay nabigu calayhi isalaatu wasalaam markii uu joogay maka wuxuu u jeedsan jiray xagga waqooyiga kacbada ayuu isku beegi jiray laakiin dhanka waqooyigu iskaga beegi jiray si markaa uu kacbadiina u tu- ugu tukado baytulmaqdis oo waqooyiga ka xigtana markaa uu u qaabilo marka maka suuragal bay ahayd laakiin markii uu u hijrooday nabigu calayhi salaatu wasalaam meesha la yidhaahdo madiina ma suuroobi karin an yajmaca bayna alkacba wa bayna al- beyt almaqdis maxaa yeelay waqooyiga madiina waqooyiga jirta marka wuu sii jeedsanaya marka kacbadii dhabarkiisay noqonaysa ilaa koonfur wey dhabarku walidaalika dadka madiine jooga waxay kusoo tukadaan iyo urdun iyo shaam iyo eh, waxaan ujeedaa eh, eh, me- meeshaa jooga eh, ka dambeeya waxay usoo tukadaan xagga koonfurta soomaaliya iyo yeman iyana waxay u tukadaan waqooyiga sababtoo ah waqooyiga ka xigta marka markii uu madiine tegey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam suuragal ma ahayn inuu jamciyo kacbadii iyo iyo beyt ulmaqdis markaasuu wuxuu aada u jeclaa in xagga loo jeediyo kacbatu ibrahim qiblatu ibraahim calayhi salaatu wasalaam qad naraa taqaluba taqaluba wajhika fi اsamaa falanuwaliyanaka qibla tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam idan waanu ku aragnaa inaad jeceshahay oo cirka eegeysa adoo waxyi sugaya si lagugu jeediyo kacbada waanu ku jeedinaynaa qiblan tardaa waa loo jeediyey marka waa loo jeediyey markay qibl markay qibladii u jeedsadeen bay yuhuudi waxay yidhaahdeen ninkani wax kasta uu nagu khilaafaya suuqana waxay geliyeen salaadiis waxba kama jiraan marna xag u jeedsaneen xag u jeedsaneen ilahina wuxu uhi subxaana wa tacaala wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum salaadiina tii horena amar baad ku tukateen biamri illaah subxaana wa tacala ilaahay baa idiin jeediyey tii dambena ilaahay baa idiin jeediyey marka salaadiina waxaa weeyaan waa way idiin joogtaa wey marka ficilku waa iimaan wey xadiidkiina waa abaa hurayra radia allahu canhu na isna waxaa weeyaan saasoo kale u sheegaya aliimaanu بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إيمانك رسولك فسره عليه الصلاة والسلام marka iska daayo waxaas oo dhan waxyaabaha kale la maqlayo nabigeena tafsiirkiisa waa loo baahanya aliimaanu bidcun wasituun wasituun aw bidcun sabcuun shucba sabcuunka waxaa wariyey muslim situunkana waxaa wariyey bukhaari calaa kuli xaal sabcuun iska dhig hamsa wa sabcuun bidcu sabcuuna shucub waxaa ugu sarreeyey buri laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaatat اladaa can اطariiq waxaa ugu hooseeya iimaanka in ariiqa xashiishka laga iyo qodxaha iyo dhagaxyada la laga nadiifiyo ficil ma tahay mise ma aha ficil wey marka waxa weeyaan ficilka wuxuu ka mid yahay iimaanka xadiid kalena waa tii uu ahaa xadiidkii macruufka ahaa xadiid jibriil ku magac dhe- ku magac dheera ee uu wariyey cumar ibn khataab radia allahu canhu laga wariyey oo isagoo mimbarka saaran uu sheegay wuxuu ahaa in in jibriil uu yimid nabiga calayh isalaatu wasalaam dabadeedna wuxuu weydiiyey alislaam maa huwa alislaam wuu sheegay wuxuu weydiiyey aliimaan dabeedna wuxuu ku sheegay lixda iimaanka ayuu ku sheegay laakiin xadiidka ibnu cabaas buu fiirsada marka ay yidhaahdeen noo sheeg waxa aanu dadkan u sheegno wuxuu yidhi waxaan idin farayaa an tu'minuu biاllah aliimaanu biاllah atacrifuuna manimaana biاllah markaasuu wuxuu haddana ku fasiray shantii afcaal buu ku fasiray sida maalan tashhadu an laa ilaha illa اllah tuqiimu الsalaa watuuti الzakah waan tu'adduu min almaqnami alkhumsa min almaqnam wixii yani qaniimo oo heshaanna khums ka bixiya waa afcaal wey marka iimaanka iyo islaamku sidiisaba waxaa way waa la isku fasira gaar ahaan markii mid walba lagu sheega meel cidlo ah aliimaanu walislaam ida ijtamaca iftaraqa fi lmacna haddii isku meel lagu sheego macnahoodii waa iskhilaafaya oo iimaankiina wuxuu noqonayaa waxa qalbiga aad ka aaminsan tahay islaamkiina wuxuu noqonayaa waxa aada samaynayso ama aada ku hadlayso laakiin haddii iimaankii meel lagu sheego keligii biduuni dikri اlislaam ama islaamkii lagu sheego meel biduuni dikri اliimaan yajtamicaan fi lmacna waxa weeyaan way mxuua kulmayaan xagga macnaha oo wixii qalbiga ku jira iyo wixii la sameynayay labadaba isu wada gelaya idan iimaanka ilaahay inaga doonayo ee uu ku xidhay ku xidhay in lagu heliyo tamkiinta waxa weeyaan inuu noqdo iimaan saxa mustanbad min kitaab illahi wa sunnati rasuulih iimaankii saxaabada la rabo weligaa ha odhanin iyagu saxaabadii bay ahaayeen iyagu kitaabay ahaayeen na kaa keliya shaqeeya mid kaloo shaqeeya ma jiraan marka waan ku khasbannahay haddaan doonayno tamkiin inaan la nimaadno iimaankii abubakar uu la yimid iimaan yan ha kala weynaado iimaanka waanu sheegin hadeer inuu darajaad yahay yatafaawat bitafaawat alacmaal isku mid ma tihidiin qofkii maarata mxuu ahaa xalay guur guureeyey iyo kii subixii ka lahay isgaari mayaan xalay nin baa taagnaa oo tukanayey nin baa iimaankiisa uu xoog leeyahay nin baa iimaankiisa uu dhexdhexaad yahay laakiin iimaanka inuu saxiix waa loo baahanya saxiix inuu noqdo ayaa loo bahanya ayib ikhwaan iimaanka marka la helo waxaa loo baahanya مع marka تحيات وعملوا إخوانكم الصالحات في منهج وعد أمل الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات camal saalixa camalka saalixii wuxuu ka mid yahay iimaanka laakiin asbaabta loo ibraasinayo waxa weeyaan liahmiyatih maxaa dad fara badan baa mooday iimaan inuu ugu filan yahay nimanka haddaan ka sheekeynayno o kaleeto murjicaad oo kale looma baahnay kuleeyihi isuma garanaysid muxuu aha camal saalixa looma baahna qofku hadduu mar ilaahay rumeeyo waxa weeyaan iimaanuhu ka iimaani jibriil marka laakiin sidaasaa marka mxuu aha loogu loo sheegaa marka wuxuu iska noqonayaa uun min cadfi alkhaas cala alcaam yani camalku saalixi wuxuu ka mid yahay iimaanku ka mid yahay iimaanka ka caamsan oo ka weyn ka guda weyn laakiin waxaa loo sheegayaa waxaa loo sheegayaa ahmiyadiisa sida adigu yidhahdo o kale maalan eh, reer hebel yidhaahda waa waa yimaadeen hebelna waa yimid hebelkana uu reer hebelka reer hebel ka mid yahay laakiin maxaa loo sheegayaa hebel oo loo ibraasinayaa maca kownihi min hadihi alqabiila waa liahmiyatih Ya, ahmiyadiisa loo sheegaya marka waxaa weeyaan eh, aa- walcasri ina linsaan lafii khusr aladiina aamanuu wacamiluu saalixa camalka saalixa iimaanku dhex ku dhex jira laakiin eh, waxaa loo ibraasinaya si aan loo khaldamin oo aan maaragtay mxuu aha loo aan la moodin in aan in laga maarmo haddii iimaankaaga uu fiican yahay iimaankaaga maba fiicnaanayo haddii camal saalex loo hayo waxaa xusid mudan camalka saalix goormu noqdaa markii uu oofsado laba shardi sida abaa cali fudayl ibnu ciyaad uu sheegay oo labadaas shardi waa maxay alikhlaas iyo almutaabaca in qofku uu ikhlaas ula yimaado camalka masaajiddaa la dhisayaa waa camal weeye ma garanaysa marka camalka goorma la aqbalaya waa waa camal saalixa wey shaki male laakiin goorma la aqbalaya waa la- waxaa la aqbalayaa markii qofkii dhisayey uu qalbigiisa uu yani uu khaarij camalka ilaahay u- ula jeedo ida araada bihi yani bi hada albinaa wajha allah wadaar alaakhira bas tii hadduu ula yimaadana shardi kalea ku xidhan waxaa weeyaan waa inuu sida loo dhisahay iyo sida camalka u sameynayo uu nabiga ku raacaa calayhi الsalaatu wasalaam ya oo uusan ku aasin qubuura ku aasin nabiga ma ogolayn calayh الsalaatu wasalaam oo aanu meel qabri ka dhisan yahay aanu ka dul dhisin fuqahaduna waa sheegeen masaladaas oo waxay yidhaahdaan haddii qabriga marka hore uu ka soo horeeyey oo laga dul dhiso qabriga xaq leh masaajidka waa la duminaya malaayiin haddii ku baxdo sababtoo ah ninkana iskale ninka muslimka ah qabrigiisa meesha lagu aasay isagaa xaq u leh lama taaban karo haddii masjidku horeeyeyna isagaa la bixin oo lagu aasay qubuuraha muslimiinta marka masale muhiima marka mutaabaca loo baahanya mutaabacadaas waa in aada iyo aada loo eegaa camalka aada sameyn nabigeena wuxu uhi alayh الsalaatu wasalaam isagoo ka sheekeynaya salaada xadiidkii bukhaariga ku yaali malik ibnu xuwayris iyo raggii la socday waatay u yimaadeen nabiga alayh الsalaatu wasalaam xoogaa bay la joogeen dabeedna waxay ka barteen diintii bay ka barteen wax fara badan oo ka mid ah dabadeedna nabigu wuxuu arkay in ay u hiloobeen reerahoodii markaasuu marka la hadlo yihi sidaa yeela sidaa yeela waxaa ugu dambeeyey wuxuu yihi wasalluu waxyaala badan buu sheegay wasalluu kamaa ra'aytumuunii usallii salaadana sidaad aragteen oo u tukanaya taa u tukada marka masaladaas waa muhiim maxaa dadku zamankan jooga nin waliba siduu doono isaga tukadaa salaadaana waa salaad khatar ah waxaa loo baahan yahay inaad tidhaahdo sidee buu nebigu u tukan jiray muxuu ka bilaabi jiray muxuu akhriyi jiray see u rukuuci jiray sidee buu u sujuudi jiray inaad tidhahdo iminka waad aragta dad fara badan oo fara badan inay ka bilaabaan markay salaada galayaan usallii farda duhri arbaca rakacaat adaan mustaqbila alqiblati lilahi tacaala ma'muuman allahu akbar ama muqtadiyan laakiin nabiga alay slatu slam xadiidkii cali bni abi aalib radia allahu canhu uu ka wariyey wuxuu ahaa miftaaxu الsalaa aلطuhuur salaada waxaa furaheedii ah inaad weysato oo daahir tahay wa taxriimuhaa aلtakbiir waxaa lagu xidhaa buu yihi muxuu ahaa rasuulku inaad tidhaahdo taad niyeysato salaadii allahu akbar wa taxliiluhaa aلtasliim waxaa lagaga baxaa asalaamu calaykum waraxmat اllah asalamu alaykum waraxmat اllah waxaa kaloo arkaysaa intaasoo axaadiia oo rasuulku sheegaya alayه الsalaatu asalaam in takbiirta laga bilaabo allahu akbar waxaa dhici karta inuu qofku isweydiiyo ma jiraa dikri ka fadli badan allahu akbar waa jira laa ilaha ilا اllah waa ka mid ah afdal الdikri xadiidka muxuu ahaa afdal الdikri laa ilaha ilا اllah ayib haddaba hadduu tawxiidku ugu fadli badan yahay oo miftaaxu ljanna uu yahay oo waxa kaa badbaadinaya naarta ay tahay haddii markaan salaada gelayno marka inaan aan dhahno wey laa ilaaha ila allah ka warrama salaadaas salaadaasi ma soconayso salaadaasi ma soconayso ma garanayso waxaa la doonayaa sidii rasuulku kuu baray salaada inaad sa- samayso allahu akbar tila ayib faatixada ku akri baa lagu yihi waa wax yar ka warran ninkii dib iska daayo albaqara akriya laga aqbali maayo wuu rukuucay markaad rukuucdo maxaa lagaa doonaya subxaana rabbiy alaclaa subxaana rabbiy alcaظiim wabixamdih subxaana rabbiy alcaظiim wabixamdih iska ilaaliya sheekh albani wuxuu dhihi jiray iska ilaaliya tasbiixda markaad akhriyeysaa sub sub sub sub sub sub sub inaad tirahdo maaha ya wanaasaa subxaana rabbiy alcaظiim wabixamdih subxaana rabbiy alaclaa wabixamdih markaad sujuudana markaad ka baxda salaadana سبحان الله سبحان الله سبحان الله لكن سبحان الله سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان waxaad sheegaysa la garanaya wax la garanaya ma adigaba haddii magacaaga uu soo qaado oo maalan uu yidhaahdo magaca oo aad tiraahdo maalan muxamed oo tirahdo mamamamamamam socon mayso ma soconayso waa inaad waxa la garanaya ku hadasho oo laga aqbalayo suma garanaysa marka wuxuu yihi wasaluu kamaa ra'aytumuuni usali wadaad baa wuxuu dhihi jiray wa rasuulku wuxuu yihi wasaluu kamaa ra'aytumuuni usali ee iska forfororsado lama dhihin iska forfororsado lama odhan xajkana sidoo kale rasuulkana wuxuu yihi alayh isalaatu salaam wasaluu kamaa ra'aytumuunii astaqfir اllah khuduu canii manaasikakum sidaad u xajiyeysaan ana iga barta xajku waa aaya xaqiiqatan maxaa yeelay meel baa laidhi ka xidho ma dhaafi kartid haddaad dhaafto ama waad ku noqon ama neef baad gowraci subxaan allah miyaan cibaado ahayn suma garanaysa qaar fara badan baa dabaa inay xoogaa reer magaale reer magaaleeyaan xajka oo yidhahdaan markii aanu jiddo ka degno ayaanu xidhanayna ixraamka baleeg waa waa bedel wey la bedelayo rasuulku wuxuu yihi hadaad ka timaado koonfurta yeelanun ka xidho yeelan lam ka xidho soomaalida iyo yemanta iyo south africa iyo wixii lamid ah haddaad ka ka imanayso muxuu ahaa galbeedka ka xidho juxfa hadda raabig waa laga xidho haddaad ka imanayso boqooyiga dulxulayfa ka xidho haddii aad ka imanayso muxuu ahaa meelashan riyaad iyo meelaha meesha ay yidhaahdaan assayl hadda loo bixiyey daatu cirq daatu cirq maaha qarnu manaasil ka xidho haddaad ciraaq ka imanayso daatu cirq ka xidho wahaakada waliba kaas waxay dhihi jireen yacni maadaama ay halkaa ku beeg ku beegnaayeen cumar baa aan u malaynaya inuu saas sheegay marka calaa kulli xaal waxaa weeyaan waxaa loo baahan yahay qofkii marka meeshaan ahayn meesha la siman buu ka xidhanaya laakiin marka jiddo laga xihanayo waad dhaaftay walidaalika markaad jiddo joogto raabiq waxay ku jirtaa siddeetan kilomitr baad noqonaysa ka xidhan waa reer magaalayn wey diintii baa la rabaa in laga dhigo mid yani maaragtay iska dan waxaa doonta aad samayso maya cibaadadu waxa weeyaan sidii loo loogu talagalay waa in laga dhiga markaasu ilahay ka aqbalaya mutaabaca markaasuu ilahay kugu jeclaanaya markaasuu ilahay kugu dembi dhaafaya qul in kuntum tuib tuxibuuna allah faatabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuur raxiim baleeg ma jeceshahay ada ilahay ma jeceshahay adigu waa ko haddaad tidhaahdo ilaahay baan jecelahay waxaa lagu odhanayaa haddii calaamadeeda inaad ilaahay jeceshahay waxaa weeyaan inaad nabiga raacdo calayhi isalaatu wasalaam raacidiisana waxaa weeyaan wixii uu rumeeku yihi rumee wixii uu sameeyey samee diintani ma aha dhaqan soomaaliyeed dhaqan carbeedna maaha dhaqan afghanistaan iyo bakistaaniyadna maaha waa diin ka soo degtay samada in la bedelana lama ogola sidii nebigu qaar badan ba waxay yidhahdaan diin carbeed wey eeg eeg waxay ku hadlayaan goormay soo iyagii asnaamta caabudi jiray maaha xaggee diin carbeed ka tahay gabdhaha xijaabka waxa lonaya wa waa xijaab carbeed wey kuleeyahy soo iyagii isqaqaawin jiray maaha oo ilaahay uu yihi walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyat اlula aqimna الsalaa meeshaa ma fahamteen marka xijaabku ma aha dhaqan carbeed suma garanaysa ma aha marka waxaa weya in la iska ilaaliyo wey diintani samada ka soo degtay waa in marka sideeda loogu dhamaano marka wa camilu الصaalixaat maxaynu nihi marka laba shardi bay leedahay shardiga koowaad muxuu yahay alikhlaas ka labaadna wa almutaabaca marka haddaad mutaabacada la timaado calaamad waxay u tahay inaad ilaahay jeceshahay yuhuudda waxay yidhahdeen naxnu abnaa اllah wa axibaahu yahuud iyo nasaarada ilaahay baa na jecel bay yidhahdeen caruurtiisii baa nahay caruurtiisii baa nahayna waxay ujeedaan waa na jeceliy ee wuuna dhalay biologically ma aha soo ma garanaysa waxay ujeedaan waa cadfu tafsiir bay yidhahdeen culimmadu waxay yidhaahdeen naxnu abnaau اllahi wa axibaahu wowgaa cadafka ah waa cadfu tafsiir abnaa llahi bay fasiri yani wuuna jecel yahay wey soo ma garanaysa dabeedna waxaa lagu yihi ma ma ilaahay baa idin jecel calaamad bay leedahay hadduu ilahay idin jecel yahay ama idinku aad jeceshihiin waa in nebi maxamed la raaco calayh isalaatu wasalaam baas walidaalik ayaa loo baahan yahay in sunnada rasuulka lagu dhego oo aan la xaalaynin dadka oo dhan hadday kaa hor yimaadaan sunnada rasuulka calayh isalaatu wasalaam waa inaad raacdaa sababtoo danbaa kugu jirta oo allah kugu jeclaan oo kuugu dembi dhaafi walyaalayaa leeyahay dad fara badan waxay ku leeyihiin annagu diin cusub ma doonayno sax annana ma doonayno laakiin maxaa cusub de waxa cusub bal sheeg maxaa cusub ninbaa nairobi wuxuu yihi galabta afarta galabnimo markii casarka laga baxo diin cusub baan sharxayaaye isu kaalaya intuu micrafon qato bini aadamkuna waa jecel yihin waxa qariibka ah waa jecel yihin markaasaa waxaa la isaga yimid war nin baa soo baxay soomaali ah oo odhanaya diin cusub baan wadaa ee iga dhegaysta markuu meeshii yimid buu qaatay microfonkii markaasa wuxuu yihi waxaa diinta cusubeen sheegaya waxaa weeyaan in alla mooye cid kale aan la baryin oo markaad wax baryaysaan aad tirahdaan allow waxaysii taasi waa cusubta taasi ma cusub baa la yidhi waa qadiim ma qadiim ba haa haddaa maxaad noogu haysataan ku maxaad noogu arbaca wa cishriin saaca markaan ihahdo iska daaya sheekh fulanow awowey fulanow daayo oo alla barya markaan idhaahno diin cusub baa tiri maxaa u tidhahdaa markaasu haddana wuxuu yidhi diinta cusub een sheegayaa salaadeeda waxay ka bilaabataa buhi allahu akbar sala maxaa sheegaysa sida ka daaya inta kale usalli farda duhur arbaca ragca ka daaya de kuma jirtee tii hore aw wadaad kaloo tegay muxuu ahaa maka ayaa wuxuu dhegeystay kitaabka abu daawuudka la yidhahdo ayuu dhegeystay nin lixdan jirana wuu ahaa oo de weligii akriyi jiray kitaab kutubta waa ka faa'iideystay waxyaaba ka faideysta waxaa kamid ahaa in lagu galo salaada allahu akbar oosan daliil lahayn xataa imaam shaafici raxmat ullah caleyh hadalkan loo saariyey hadal saxa ma aha bini aadamkan waxaan nabiga ahayn waa khaldamaan alay isalatu asalaam hadalka loo saariyey muxuu ahaa kitaabkiisa um waxaa ku yaala walaa yudkhalu fi الsalaat hadal macnihiisa uu yahay ilaa bidikrin dikri baa lagu gala ba dikrigana wuxuu ujeeday allahu akbar allahu akbar maan dikri ahayn ilaa bidikrin marka niman dambe ayaa mooday in la leeyahay salaada la tukanayo hala sheego oo hala yidhahdo salli fardu cisha arbaca rakacaat xagee ku taalla bilaahi calaykum bal hadda eega kutubta oo dhan ma ku arkeysa ee axaadiista rasulka ala slatu asalaam fuqahadii dambaa qaar caynkaa yidhahdeen waana ku khaldameen sunana ma aha sunna waxaa la yidhahda wixii nabiga laga keeno alayh isalatu asalaam hadalka imaam shaaficina saas ulama uusan jeedina wuxuu ula jeeday allahu akbar buu ula jeeday ilaa bidikrin waa muhim jiddan marka wadaadkii wuxuu ku soo noqday magaaladiisii xertii baa sugaysa waad naga raagtay kitaabkii bilaayimkas bilaayimkas wuxuu yihi hadda kadib markaad salaad galaysa allahu akbar dhaha xertii baa laba noqotay qaar baa yidhi waa waa lagu soo bedelay wahaal baa lagaa dhigay maca asalaam qaarna waxay idhaheen dee adaa culimo noo ahay awalbaba eh hana bar marka hadalka laga haya ninka waxaa ka mid ah war haddaynaan daynayn buu yihi hadal qabla takbiir hadal wax idintala sheega buu yihi saale sheekh maxaa ka mid ah si waxaad tidhahdaan heblaay dheriga dabka ka qaad allahu akbar de kaas waxbu tarayaa buu yihi laakiin usalii fardo duhri xabad kuu tara mayso waana xaqiiqa masaladaas yaa alih yaa leeyahay war soomaydnaan arag baalka ay hor yaalla hadda iyo baabuurta ber waliba meel bay qabsan oy micno ku leedahay ber waliba waa naafic eeg eeg laakiin birta meesheedii waa in lagu rakibaa markaasuu baabuurku dhaqaaqaya laakiin haddii aada sukaantii aada soo goyso oo aada ku rakibto meeshii shaagga shaaggiina aada sukaan ka dhigta ka warran baaburkii ma soconaya ma soconayo diintani waa ka sii daqiiqsan tahay mid walba meeshii uu rasuulku ku sheegay meel aan ahayn haddaad geliso diintana ma soconayso abadan sheekh horaa wuxuu ka sheekeeyey cibaadaadku naftay nadiifiyaan nafta ayay nadiifiyaan ay nadiif ka dhigaan sida maryaha marka la maydhayo maxaa lagu maydhaa dee saabuun iyo biyaha lagu maydhaa way nadiifinaysa sax wala la ayib nin baa yidhi may anigu saabuun isticmaali maayo biyana isticmaali maayo waxaan isticmaalayaa saliid iyo ciid ka warrama ninkaas ma maradii kharibi moogta maradii wuu kharibi naftu way kharibmaysaa haddii aada ku cibaadaysato bidca nafti waa kharibaysa iimaankaagiiba hoos buu aadaya waxaa ku dhaami doona qof iska tukada oo intii rasuulku uu sheegay sameeya adiga oo duub weyn kaasaa ku dhaami doona walidaalika dadka caamadii ihi waa ahlu sunna intaan la kharibin qofkaan la kharibin ahlu sunna wey sababta oo ah marka la yidh marka la yidhaahdo saasuu rasuulku sheegay dee hada khalaas ku ohanay khalaas laakiin ninkan odhanaya bakistaaniga ah anigu wax aan ahayn wixii aan xaafadeeda ka nin baa wuxuu nagu yidhi rasuulka raaca oo maaragtay muxuu ahaaye kida nin tabliiq u ahaa annagoo joogna meel ingiriiska ah dabeedna waa markuu noo dhameeyey baan kacnay waa soo weysanay sharaabaadkii baan masaxay markaasuu yihi lama ogola waayo baan ku markaasu wuxuu yihi waa in ay uu noqdaa jild saana soo adiga imika lahaa ma ahayn liibaanteennu waxay ku jirtaa in aynu nabigu raa nabiga raacno alay isalatu asalaam markaasuu yihi ha dee nabiga masaxay baan ku yii markaasuu yihi laakiin aniga waxaan ahay buu ihi xanafi aniga imaad odhan baan ku ihi xanafi raac waxaad tiri nabiga raac alayh isalatu asalaam waa cajaa'ib sheekh waa cajaa'ib innagu waxaynu ku ku ladannahay madhabkan shaaficiyada ayaa madhab sunni ah ninkii isagu aan isyeelyeelayn oo ilaahay uu nagu manaystay laakiin maxay kugu taallaa waa la si fiican baa loo akriyay waa muhim jiddan marka in sunnada la raaco haddii la doonayo camalkeena inuu saxiix noqdo haddii marka iimaankeena uu saxiix noqdo camalkeenana uu noqdo camal ku dhisan ikhlaas nin baa maanta ila soo dardaarmay marka waan la yaabay dardaarankiisa masjid ku yaalla gabaley ayaa waxaa dhistay habriirtii markaasuu yihi meesha ka sheeg meesha ka sheeg in masjidka ah wararta ay dhisto waa cajaa'ib sheekh yani waa ku inuu inuu waxuu rabaa uu muujiyo habriirtii shaqaday qabatay allay u xisaabsantahay allay hee u xisaabsan tahay ninkii ceel qodow ha sheegan allah kuu haya ha ka baqin walidalik ah, dee idinku masaajidda waaweyn baa leedahay meel cooshadaanu ayaanu ku tukanaa oo intaa un ah hadii haddii ugu badato masjid weynna waa la yidhahda intaa intaa keliya wey taqriiban marka sadaqo la bixinayo sadaqa la bixiya halkaa ku rida waa la dhihi dad badan baa noo keeno yidhahda sheekh waata sadaqadaad sheegaysa waxaan ku ihi maxaad igu keenaysaan halkaa ku rida halkaa ku rida diiniga kugu qabsada daliil u raadso hana ka yeelin inaad raacdo waxaan daliil lahayn laakiin ikhwaani ninkii adduunyo kugu qabsada usii daa usii daa walidaalika dadka aada aragteen ee dunidan jooga diin xataa hadday dib u dagaalamaan addunya u jeedaan bal ilahay amarkiisa baashii adduunyada ahayd ba halkaa dadkii lagaga rakibay soo ma garanaysa haddaad sidaa yeesho allah kuu heelin soo ma garanaysa marka labadaas xagga iga dhig shardiga saddexaad waxa weeyaan liطariiqi الtamkiin yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya yacbuduunanii waa istimraariyaة اcibaada in cibaadadaas ay daa'im tahay oo aanay kala googo-in oo aadan fasax ka qaadanin oo marna aadan aan la odhan ninka ninkii awliyu noqday marna aada hashkadayso warigi maxaa ku dhacay markuu tacbaan yahay waa safar awalka wey markuu xoogaa lacaga helan indhaha saarmaysa saa lama rabo waxaa loo baahan yahay in lagu dagaalamo lagu dagaalamo yacbuduunani laa yushrikuuna bi shay shirki aana la iman abadan sida ninka haddaan sheegayna soo ma garanaysa marka diin cusub iska ilaaliya saddexdii qarni ugu horreeyey ayuu rasuulku ammaanay wixii saddexdaa qarniga ugu horreeyey ay ummaddu ku dhaqmaysay ha lagu dhaqmo wixii ka dambeeyeyna sheekhii waafaqa saddexdaa qarni waa nin qumo wey hadduu khilaafana ma qumana isaga ha lasoo hanuuniyo isaga hanuun u baahan waa in saxaabadii la raaca saxaabadii sheekhu haddaad janno doonayso afartaa shardi haddaad la timaado ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu watacaala layastaklifanahum fi lard dhulka ayaan kaaga dhigayaa khaliif bimacnaa adaa u talinaya wey imika bini aadanka waxaynu waxaynu ka nahay sayn sayn baan ka nahay maxaa keenay waxa waxaa keenay afartaa shardi ayaa khalkhal galay marka waxaan u baahan nahay fardi kasta oo innaga idin ka mid ah iyo qoys walba iyo qabiil walba iyo dowlad walba oo muslim ah inay afartaa ku dadaalaan oo cala aqal labada qoys midka sunnada ku socda iyo midkaan ku soconin waa kala sharaf badan yihiin xataa daahiran waa kala sharaf badan yihiin mid sigaar caba kuma jiro mid qaaqaad cunaa kuma jiro mid salaad ka tagaa kuma jiro mid zinaystaa kuma jiro ka warrama qoyska noocaas oo kale ah nin salaad ka tagaa ma jiro nin walba qur-aankiisu akhristaa ma xado cidna ma xado cidna ma khiyaano cid ma dilo nadiif ya inama iyo hablaba saasay u socdaan qoyskaasi ma wuxuu la mid yahay qoys kale oo odaygii uu qaarsito oo islaantii uu la dhacayo islaantiina dee waxba ma hayse ay dheriga ku tuurayso ya oo caruurtii mid qaad cuna mid meelaha reerwaala noqda labada qoys miya isku mid ah isku mid ma labada qabiil ee diinta ku socdaya ka kalena isku mid ma aha qoy qabiilka ilaahay ka baqaya qabaa'ilka kale in kasta ha ka xoog badnaada ee ma dulmiyaan soo ma garanaysa ma dulmiyaan way u kaalmeeyaan way isu kaalmeeyaan qabiilka waxaa loo ilaahay u ogolaaday in las in laisu kaalmeeyo litacaarafu rasuulka waatu bi alayh الsalaatu salaam man sarahu an yubsaطa lahu fii risqih wayunsa lahu fii aharih falyasil raximah ninkaad jecel ay farax gelinayso in arsaaqada loo waasiciyo meel kale ka doonaysa arsaaqadii khiyaano iyo xaditaan iyo boob iyo dhac ayaa laga doonaya alla wuxuu ku leeya rasuulku wuxuu ku leeyahay ma doonaysaa irsaaqadii lagu lagu waasiciyo ha ma doonaysaa cimri dheer waa labadaba u jeclahay ilah cimri dheer laag badan labadaba labada logu jecelyahay falyasil raxima raximkiisa ha xiriiriyo subxii ha kallaho habareertii eedadii in adeerkii dadka masaakiinta ee reerka ku jira ha soo eego xalay wax ma karsateen imikana markay kugu soo baxaan ayaa laga naxyaaba abtigii buu ka naxyaa sheekh soo cajiib maaha falyasil raxima in raximka la gooyana calaamad waxay u tahay iimaan la-aan kufri iyo nifaaq fahal casaytum in twalaytum an tufsiduu fi اlأrض watuqaicuu arxaamakum qabiilka waxaa loo sameeyey taas wey looma sameyn dadka in lagu handado waa anu laandheer anahay waa anu sidaas anahay wallaahi in diyadaada bestin bestin loo bixinayo ayaa lagu leeyay bal eg eg eg soo ma garanaysa waxaas lama ogola waxaa loo baahanya marka in la iska ilaaliyo oo maarata mxuu ahaa marka qabiilka diinta ku socda waa ka fiicanya kuwa kale ma aha sidii wadaadkii yidhi oo kale wadaad baa laga sheegay laba nin baa isdishay mid in adeerkiisa la dilay reerkii baa isku kacay hubkii baa isu gurteen saa la war waxaa kala joojin kara un sheekh hebel sheekh hebelkii baa loo tegay sheekh hebel markii loo tegay oo la yihi war hebelna dhimay reerkiina waa isku go-ayaana kaali oo kala kala jooji oo yaa dilay hebel oo ma loo aaray ma loo aaray ma loo aaray walaag sheekh meeshaan marayno ya marka waxaa weya waxaa loo baahan yahay in la iska ilaaliyo masaladaas marka isku mid maaha dadka diinta ku socda dowladda ku socotaana la mid maaha kuwa kale suma garanaysa diintani waxay u tahay amni iyo amaan waxay u tahay dadka dadka iimaanka le alaa aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm shirki yani ulaa'ika lahum اlamn wahum muhtaduun maalin dhaweyd ba waxaan lahaa niman masjid ree hargeysa res ku yaalla war ree hargeyso war somalilan amniga aada haysataan waa nicmo ilaahay eh ha iska baabiinina oo ha dhegaysanina dadka amnigaa baabi'inaya amnigana waxa baabi'iya waa tafaraaruqa waxa baabi'iya waa axsaabta waxa baabi'iya waa xanta iyo afxumada dadka madaxda lagu hayo hadduu yahay mid tuulo haysta caaqil tuulo haysta haddii aadan ixtiraamin oo aadan xusmaynin tuugga kaama qaban karo iska dhaaf nin madaxweyne ah oo intaasoo askara leh abatan sheekh rasuulkeena alayh isalatu wasalaam wuxuu ohan maxaa rasuulka ka horba alla muxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llah wa aiicu rasuula wa uli lmri minkum niman ba waxay yidhahdeen maya waa markuu diinta uu ku socdo waa run laakiin hadduu wax khilaafo hadduu wax khilaafo intaa uu khilaafay ha ku raacin inta uu ka quman yahay ka qaado sababta waxaa la ogaaday oo rasuulka waxay yidhahdeen ina allaha yani waxaa saa yihi sheikh اlislaam ibnu taymiya raxmat ullah aleyh ina allaha layuqiimu addowlaة alcaadila wain kanat kaafira suma garanaysa amnigu haddii cadaalad marka waa loo baahaya cadaaladii haddii uu khaldamo khaladkiisa khaladkiisa iska ilaali marka laakiin wixii kale ee khayr ah wad haddaad doonaysa inaad waanisana isaga u tago waxaad tiraa ilaahay ka baq laakiin inta dadka ha gelin madaxweynuhu waa sidaa wasiirka hebel waa sidaa dee ninkii ceebaysayba e ku kaca soo maha macnaheedu waxa weye macnaheedu ku kacay ku kacay wey khayr marka marka lagu kacana waad garan kartaan dhibaatada ka dhacaysa is ilaaliya marka idan ummaddan ikhwaan ummaddan ummaddani waxay u baahan tahay deganaansho waxay u baahan tahay iimaan waxay u baahan tahay camal saalixa waxay u baahan tahay inay cibaadada ay daa'imaan waxay u baahan tahay oo hadda dad fara badan oo markii masaajidka la soo galo aan gel soo gelayn baa jira in la waaniyo la soo gala tukada soo ma garanaysa ومن يتق الله يجعل له مخرج waxa laga yaabaa inuu isleeyahay inta la sii maqan yahay shaqayso laa ninka alla ka baqa yajcal lahu makhraja wayarzuqu min xayثu laa yaxtasib dariiqa haddaynu maro istikhlaaf baynu helaynaa tamkiin baynu helaynaa tamkiinta maxay macnaheedu waxaa weeyaan in diintaada adigoo xor ah aad ku dhaqmi karto waxyaalo fara badana waxaa jira maanta ay dhici karto oo kitaabka ku yaalla oo sunnada ku yaalla ilaahay inuusan ku makanin haddii aada raaci weydo ilaahay subxana wa tacaala amni buu ku siinaya amni la heli maayo ila biliimaan walcamal asaalix dadka waxadaan camal saalixa lama yimaadaan soma soma garanaysa mid aan ilaahay ka baqayn baa kaa hadaya muxuaha kabihi eeg marka iimaan baa loo baahanya waxaa loo bahaya camal saalix sidoo kale tamkiintaas waxaa lagu helaa almru bilmacruuf walnahyi can ilmunkar dadka in khayrka la faro wanaagana la faro xumaantana laga celiyo si dhib yar oo wanaagsan haddii aad tahay nin oday ah iyo haddaad tahay nin dhalinyaro ah haddaad tahay afo yani waxaan u jeedaa ori haddaad tahay maaragtay waxaad tahay gabadh dhalinyaro ah waxaa loo baahan yahay in ilaahay subxaanah wa tacala laga baqo taqwa allahi caza wajal ummaddani taasay kaga baxaysaa dhibaatooyin yajcal lahu makhrajan buu ilahay wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib waa muhiim waxyaalaha loo baahan yahay waxaa ka mid a akhlaaqda in dabeecadda wanaagsan la faafiyo runta iyo khayrka ummaddan inay isbedesho inqilaab kaamila uu ku dhaco laga bilaabo qalbiga ilaa faraha muxuuha cidyahooda in qofku ilaahay raaco dadkan sidaa yeela alla wuxuu ka ballan qaaday istikhlaaf iyo tamkiin iyo amni amni soo ma garanaysa ilahay waxaan ka rajaynaya subxaana wa tacaala inuu na waafajiyo qodobadaas si markaa aynu istikhlaaf yacni dowladnimo saxiixa iyo amni iyo tamkiin si aan u helno
ayuha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeed oo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed